بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaad ila wadaagtaan qisadan cajiibka ah oo yaabka badan oo cibroqaadasho fara badan leh oo uu soo arooriyey imaamkii weynaa iyo caalimkii weynaa mufasirkii muslimiinta iyo mu'arikhii weynaa waxa weeye alimaam abu jacfar moxamed ibnu jariir atabari raximahullah imaamkaas ama caalimka muslimka ah oo ahaa nin caana ilaahayna cilmigiisa uu ku anfacay dad aad u tiro badan oo muslimiina waxaanad ku garanaysaa yacni ninkaasi juhdigiisa iyo markaa dadaalkii faraha badnaaye uu diinta u geliyey kutubta uu qoray oo aynu ka soo qaadan karayno kitaabkiisan weyn ee fasirka ama tafsiirka qur-aanka kariimka tafsiru tabari raximahullah iyo kitaabkan kale ee taariikhda isaguna ka warrama ee taariikhu lumam walmuluk haddaba caalimkaasi markii uu dhallinyarada ahaa wuxuu yimi oo u soo boqoolay magaalada barakaysan ee xurmaysan ee maka almukarama isagoo markaa doonaya inuu guto waajibaadka xajka iyo cimrada sanadkii waxa weeye laba boqol iyo afartanaadkii hijiriyada isagoo nin dhallinyaro ah oo yacni arday ah ayuu yimi goobtaa uu yimi magaalada barakaysan ee maka magaalada markaa waxaa deganaa oday waayeela oo da' joogay xilligaa iyo gaboobay da'diisa lagu qiyaasay lix iyo siddeetan jir oo magaciisa la dhaho markaa abulkhayaas odaygan haddaba la dhaho abulkhayaas wuxuu ahaa nin markaa la noola faqriga iyo baahida gaajada oonka iyo haraadka intaba la noola guud ahaana jasiiradda carbeed beero fara badanna ma laha biyana ma leh intaan la helin dadku aanay helin batroolkanna dadku waxay ahayn dad fuqara ah oo iska reer baadiye ah subxaan allah oo xataa waxaa la tilmaama mu'arikiintu dadka soomaalida ahi markay waxaysteen waxay sakadooda u diri jireen jasiiradda carbeed subxaan allah markaa dhulku dhul iska baahi badan ayuu ahaa ninkaasna baahi badan ayuu ku soo koray oday waayeelana waa ahaa odaygaasi markaa wuxuu lahaa xaas ama haweeney uu qabay oo magaceeda la dhahdo lubaaba iyo sidoo kale afar gabdhood ama afar hablood oo uu dhalay iyo laba gabdhood oo ay walaala yihiin iyo markaa islaan iyaduna dhashay xaaskan uu qabo markaa dhashay marka guud ahaan qoyskaasi wuxuu ka koobnaa sagaal ruux ayuu ka koobnaa siddeed dumara iyo odayga markaa abulkhayaat la dhihi jiray si aad u ogaataan markaa faqriga iyo baahida jirtay subxaan allah heerkii gaadhsiisnayd waxa ku tusinaya wuxuu leeyahay abalkhayaat wuxuu yidhi marka aan salaada subax aan aado masaajidka ama aan soo tukado waxaan lahaa buu yidhi hal go' oo keliya ama go-aas oo uu guntan jiray sida macawiista oo kale markaa yacni uu isku asturi jiray ayaan lahaa buu yidhi markaan soo noqdo oo aan ku soo laabto gurigayga go-aas ayaa waxaa isu dhiibi jiray buu yidhi dumarkii kale guriga joogay leanna dumarku mabay haysaninba wax ay isku asturaan ama markay salaada oogayaanay tukanayaan wax cawradooda qariyaba may haysaninba subxaan allah kolkaa go-aas odaygaasi uu keeno marka uu soo tukado kadib ayuu go-a isu dhiibdhiibayaan subxaan allah dabadeedna salaaddii bay sidaa ku tukanayeen markay tukadaan salaada ayuu odaygaasi soo bixi jiray wuxuu iman jiray suuqa iyo meelahaas dadku markaa bacmushtarka iyo ay howlaha kale ganacsi ay ka wadaan maalintaasoo dhan wixii uu soo dadaalo wuxuu keeni jiray waxoogaa yaroo timira ama qamadiya ama waxay dad ay cuni karayaan ayuu keeni jiray intaa wax ka badan mabuu keeni jirin leannao faqri baa jiray iyo baahi aad iyo aada u tiro badan subxaan allah odaygaasi xaaladda isagoo ku jirta ayaa waxaa yimi markaa wafdigii mawsimka xajka imanayay ayaa yimi isaguna waan dee nin reer ahlumaka ahoo laba mawsim unbaa inta badan ay dadku yimaadaan waa mawsimka xajka iyo mawsimka cimrada oo inta badan u badan een bisha barakaysanee ramadaan calaa kulli xaal xajkii markii la yimi waxaynu tilmaamnay inuu ibnu jariir atabari uu la socday dadkii yimi uu ka mid ahaa wufuuddii yimi inuu ka mid ahaa waxaa kaloo haddaba wafdiga ka mid ahaa walaalayaal yimi nin reer khuraasaana khuraasaan waxay ku taallaa waa wadamadan iminka iran iyo afghanistan iyo turkmenistan gobolkaas weyn ayaa waxaa la isku dhigi jiray khuraasaan dad muslimiina baa deganaa islaamkana waa la gaadhsiin marka nin waddankaa ka yimi oo reer khuraasaana ayaa wuxuu yimi isaguna mawsimkii xajka si uu u guto markaa waajibaadkii xajka si uu u guto ninkaasi wuxuu sitay sidoo kale kiish uu ku sitay halkan dhexda ama xadhig baa lagu xidhayaa kiishkaas dhexda la gelin jiray waxaana lagu lagu ridi jiray markaa lacagta iyo waxyaalihii markaa qiimaha leh ayuu ku ridi jiray kolkaa wuxuu waayey ninkaasi kiish alhimyaan loo yaqaano ama waa kiish dhexda lagu xidho weeye oo markaa lacagi ay ku jirto lacagtaasi ay dhan tahay kun dinaar oo dahaba subxaan allah dinaarka dahabka ahi walaalayaal xilligaas yacni qoys dani wuu ku filnaa wuuna ka badanaa leanno nisfi dinaar kala badh halka dinaar ayaa waxay gon jirtay neef dhan oo xoolo ah ayay soo iibin jirtay marka waxaad qiyaastaa halka dinaar halka dinaar wuxuu soo iibinayaa laba neef oo laxa ayuu soo iibinayaa marka yacni qoyskii haysta waxay qoys markaa xoolaha leh oo haniya bay noqonayaan subxaan allah ninkana wuxuu watay kun dinaar oo dahaba ayaa waxay ugu jirta markaa kiishkaasay ugu jirta kiishkiibuu markaa waayey kiishka markaa walaalayaal waxaa helay odaygii faqiirka ahay eenu ka warramaynay ee la dhahdo abulghayaas ee markaa yacni baahida badani ay haysay ayaa kiishkii helay guriga ayuu geeyey subxaan allah yacni markuu qaadaya uu gurigiisa uu geynaya waxaad qiyaastaan walaalayaal oday weyno waayeelo xalaal miirada ayuu ahaa haddana waxaa jirtay dee shayaadiintii baa jirtay iyo naftiisu wixii ay isugu sheekaynaysay oo ahayd maanta xoolihii adduunyadaba waad u dhacday xoolahaasi hadday gacantaada soo galaan ninka adduunka ugu taajirsan ragga ugu ka midka ahun baad noqonaysaa milyaneerada subxaan allah kiishkii buu qaaday gurigiisii buu tegey subxaan allah wuxuu ogaaday in ay boqol kun yacni kun dinaar baan ujeedaa oo dahab ah ay ku jiraan subxaan allah waxaad qiyaastaa qoyskiisu weligood may arkin dahab midabkeedana ma garanayaan subxaan allah markii ay arkeen reerkii oo masaakiina oo maryo iyohu ay sitaanaani jirin oo marada yare ay sidataa uu jeexjeexan yahay guriga ay ku jiraan uu yahay guri markaa cooshad ah subxaan allah oo marka la arko markiiba laga dareemayo raa'ixati alfaqri yacni raa'ixada ay leedahay faqrinimada iyo baahidu iyo gaajada oonka iyo haraadku ay leeyihiin laga dareemayo xaaskiibaa markaa iyaduna markii ay aragtay in uu kiishkii uu soo helay yacni faraxday oo istidhi maanta alxamdulilah irsaaqadii ilaahay ayaa alla idinku soo leexiyey waa risqun saaqa allahu ilaykum waa arsaaqada alla idinku soo leexiye weeye subxaan allah calaa kulli xaal ninkii nin wanaagsan ayuu ahaayo saalixa oo alla ka cabsanayo xalaal miirade xoolihii jeebadda muu gelinin ee markiiba xukunka islaamka ee ah marka in la raadiyo ayuu bilaabay leanna xukunka islaamka waxa weeye wixii la helo dhulka aad ka heshid yacni waad waad raadinaysaa waana dhowr nooc bay u qaybsantaa oo axkaamta islaamka waxaa loo yaqaanaa alluqada ayaa loo yaqaana alluq markaa la helo saddex nooc bay u qaybsamayaan haddii ay yihiin xoolo waaweyn oo wax iska dhicin karaya sida geel oo kale haddii ay ay tahay ama yacni fardaha oo kale ama baqasha oo kale haddii aad heshid bannaan iyagoo lunsan oo baadiya haddaad heshid lama qaadanayo sababtuna waxa weeye nebigan uu tilmaamay geela markuu ka warramayo oo bal maxaad idinka idinkala dhex galay buu yidhi yacni waxay wadataa caloosheediyo biyuhu ay ugu jiraan sidoo kale cagaheedana way qabtaa way soconaysaa maxaabad markaa baadi weeyaan be haddii ay baadi noqotay hashaasi maxaa kugu salliday oo kugu kalifaya inaad baadi halaad ama neef weyn oo xoola ah oo wax iska dhicin karaya ama aan loo cabsanaynin inuu yey iyo waraaba uu cuno subxaan allah maxaaba kugu kalifaya inaad qaadaysid marka farahaad ka qaadaysaa nooca labaad ee axkaamta luqadada ama axkaamta yacni ka midka ah waxyaalaha luma waxaa ka mid a yacni xoolo iyagu waraabuhu cuni karaya sida adhig oo kale sida lood oo kale kuwaa haddii markaa la helo iyaga markaa walaalayaal waad qofkii helay wuu haysanayaa gurigiisuna keenayaa axkaamta sharciga islaamkana ayuu markaa marinaya oo ah inuu baafiyo muddo hal sano ah in uu baafiyo meelaha goobaha dadku isugu yimaadaan masaajidada xafladaha meelaha uu suuqa meelahu isleeyahay markaa waxaa dhici karaysa in ay dadkii lahaa ay joogaan qayb saddexaad baa iyaduna jirto oo ah iyagu aan xoolo ahayn oo iyagu ah had iyo jeer ale waxyaalaha sida lacagta oo kale iyo markaa yacni waxyaalaha qiimaha badan leh kuwa laftigoodana waa la baafinayaa waana la raadinayaa muddo hal sanadooda hal sano kadib haddii qofkii lahaa uu iman waayo markaa dee waa la iska isticmaali karayaa haddii ciddii lahayd ay timaadana dee markaa qiimaheedii unbaa markaa la bixinay waxaa intaa soo raaca waxyaalaha iyagu sida markaa yacni usha oo kale midhaha oo kale timir yaroo meel ku dhacday oo kale kuwaas markaa qofku mana baafinayo haddii uu helo markaa wuu iska qaadanay kolkaa waxay ku xidhan tahay qiimaha shaygu uu leeyahayna waa ku xidhan tahay sidaasaa markaa xukunka islaamku uu yahay oo ah in la baafiyo muddo hal sano ah ninkii markaa wuxuu tegey meeshii markaa walaalayaal dadkii xujaajta ahaa ay joogeen markaa yacni ay waajibaadka xajiga ay ku gudanayeen beytkii ilaahay beytullahi alcatiiq maalintaas waxa istaagay ninkii xoolaha waayey reer khuraasaan ayaa istaagay isagoo la hadlaya dadkii oo wuxuu leeyahay waar wafdi yahow wafdi yahay buu yidhi xujaajta ah waxa iga lumay buu yidhi kiish ay lacagi ku jirto kun diinaar oo dahab ahay ay ku jirto war yaa helay buu yidhi ciddii heshay ilaahay khayr badan ha siiyo abaalmar abaalmarin badanna alla subxaanahu watacaala ha siiyo ee ciddii heshow yacni ii keena saasuu dhahay marka ninkii reer khuraasaan uu saasuu yidhi ninkii haddaba odayga ahaa ee dhowr isteetan jirka ahaa ee faqiirka ahay dabcan aynu tilmaamnay inuu helay kiishka marka lacagtu ay ku jirto ayaa istaagay oo wuxuu dhahay war ninkaagan reer khuraasaan wuxuu ihi beledkan aynu degannahay beer male biyana male dhulkana waa iska fakri buu yidhi bal ka warran buu yidhi haddii uu nin ilaahay ka cabsanayay uu helay markaa kiishkii oo uu kuu keenayo adigu maxaad u ballan qaadi lahayd ninkii wuxuu idhi reer khuraasaan ee maxaan qiimayn miiqee ama intee baan u ballan qaadaa buu weydiiyey odaygii waayeelkaa abaaqatayaa la dhihi jiray wuxuu dhahay odaygii yacni cushur yacni boqolkiiba toban boqolkiiba toban oo dee yacni noqonaysa dee boqol diinaar boqol diinaar oo dahaba ninka sii ninkii wuxuu dhahay reer khuraasaan maya sidaa yeeli maayey buu yidhi ee koob shaaha xitaa lama siinaye ee ilaahay baan markaa ilaahay baa shaksiga abaal marinaye kiishkaygii lacagtu ku jirtay ha la ii keeno sidaasuu ninkii dhahay subxaan allah odaygii waa iska tegey maalintii labaad ayaa ninkii reer khuraasaan wuxuu taagan yahay goobtii buu taagan yahay dabcan qisadana waxaa ka warramaya baynu nidhi ibnu jariir atabari wuxuu yidhi maalintii koowaad markii uu sidaa uu dhahay odaygii niyaddayda waxaa ku soo dhacday buu yidhi in odaygani uu yahay ninkii helay kiishka lacagtu ay ku jirto kolkaa waan dabagalay buu yidhi ibnu jariir atabari baa wuxuu leeyahy waan dabagalay odaygii odaygii wuxuu galay buu yidhi guri cooshad ah oo yacni markiiba la dareemayo faqriga iyo baahida joogta yacni subxaan allah dabadeedna wuxuu dhahay odaygii wuxuu u baaqay oo u yeedhay xaaskiisii markaasuu yihi yaa lubaaba yaa lubaaba lubaaboy buu yidhi lubaaboy lubaba lubaaba waa waxay tidhi labayk waan ku ajiibay bay tidhi oo waanu ku maqalnay wuxuu yidhi odaygii markaa ninkii kiishka lahaa waan helay buu yidhi waa nin reer khuraasaana kolkaa waxaan weydiiyo waxaan ku idhi war nin yahow dhulkani beledkani waa beled faqri weeye waxaana dhici karta nin ilaahay ka cabsanay inay gacantiisa ku dhacday kiishkaagii ee wax u ballan qaad wuxuu yidhi intee baan u ballan qaadaa waxaan ku idhi buu yidhi yacni cushur boqolkiiba toban yacni kunkaa diinaar boqol diinaar oo keliya ka sii dabadeedna lubaaba baa waxay tidhi kolkaa muxuu ku yidhi oo dee xoolihii wax makaa siinaya waxay wuxuu yidhi odaygii markaa lubaaboy ninkii wuxuu igu dhahay yacni ilaahay baa abaal marinaya kiishka oo sidiisa oo dhanii keen subxaan allah islaantii markaa lubaaba oo meesha taagneed baa waxay tidhi waar nin yahow dhegaysa bay tidhi konton sannadood ayaan kula noolaa oo aan kula qaybsaday faqriga namanaad dherginin ee xoolahan qaad naga dhergi bay tidhi maryaan xitaa salaada ku tukanna ma haysanno ee maryo iyo hun nooga soo iibi waa intaasaa ilaahay subxaana wa tacaala keenaaba irsaaqad oo aad iska bixisaabe ama yacni ninku inuu waxun ku siiyaba dhici karayse baahi badan baa jirta iyo gaajaa jirte xoolaha qaad oo markaa subxaan allah inooga soo iibi cunto iyo raashin iyo iyo hu iyo dharaan gashan odaygii markaa dabcan wuxuu yidhi ilaah man ku dhaartay yeeli maaye sida maanigoo lix iyo siddeetan jira buu yidhi ayaan maanta ballan burinayaa waa nin faqiir oo xalaal miirada oo alla ka cabsanaya weeye subxaan allah maalintii labaad ayuu odaygii meeshii uu yimi dabcan wuxuu dhahay ibnu jariir adabari wax waan ogaaday inuu odaygaasi uu hayo kiishkii waanan iska tegay buu yidhi subaxii labaad ayaan isugu nimi meeshii buu yidhi ninkiiba haddana taagan oo la hadlaya wufuuddii soo xaji tagtay muusimka xajka joogtay ninkii wuxuu leeyahay war ilaahay yaa ka cabsanay waftiyada xujaajta ahow ilaahay ka cabsada oo kiish kun diinaar oo dahab ahi ay ku jirto ha lay keena buu leeyahy ciddii heshay ilaahay khayr badan ha ku abaalmariye ha ii keeno odaygiiba maalintii labaadna istaagay markaasu wuxuu ku yidhi war ninkaagan reer khuraasaanow waxaa dhici karaysa in kiishkii nin khayr badan ama nin ilaahay ka cabsanaya ay gacantiisa ku dhacdee waxu ballan qaad wuxuu dhahay ninkii reer khuraasaan maxaan u ballan qaadaa wuxuu ku dhahay odaygii shalay wanigii kugu lahaa boqol diinaar oo keliya uga ballan qaada ee bal maanta toban diinaar oo keliya xoolaha kunka diinaara ee dahabka ah uga ballan qaad wuxuu dhahay ninkii reer khuraasaan maya yeeli maaye sidaa ee ilaahay baa abaal marinaye allan ku daynayaa buu yidhi subxaan allah odaygii waa iska soo laabtay maalintiina isla maalintii saddexaad ayuu haddana ninkii reer khuraasaan istaagay meeshii markaasu wuxuu yidhi war wafdi yahow alla ka cabsada mawsimkii xajkaad joogtaan war kiishkaygii dahabka uu igu jiray kunka diinaari dahabka ay halay keeno odaygii miskiinka ahaa ayaa istaagay maalintii saddexaadna wuxuu dhahay war nin yahow ninkaagan reer khuraasaan shalay iyo daraadba waan kula hadalnay waxaan kugu nidhi dhulkani waa biyo la'yahay oo baad male dadkuna waa fuqaro ee xoolaha wax uga yeel waana diiday boqol diinaar inaad siisid waana diiday inaad toban diinaar siisid bal hal diinaar oo keliya markaa ugu ballan qaad waxaa dhici karaysa in waa in ay halkaa diinaar inta ay qoysku ay qaataan inta ay kala badrhaan barh ka mid a ha ku soo iibsadaan neef xoola ah lax yar ha ku soo iibsado laxdaana markaa ha iska maashaan oo waxii markaa uga soo baxa carruurtiisa markaa ha ku nafaqeeyo barhka kalena biyo ayuu ugu soo iibinayaa dadka xujaajta ah oo uu tuuraya wuxun buu kaga qaadanaya dadka usoo wafdinaya oo dee ninkaa reer maku intaasu ku shaqaysanaya iyo intaa u ballanqaad hal diinaar oo keliya u ballanqaad isagana markaa ha u noqoto asturaad iyo dhowrsanaane adigana khayr iyo baraka ha ku noqotee ninkii reer khuraasaan baa wuxuu uhi maya uma ballan qaadayo waxaan siinayaana ma jirto ee kiishkaygii halay keeno dahabka uu ku jiray ee kunka diinaar uu ku jiray subxaan allah ilaahay baana qofka abaal marinaya ayuu yidhi subxaan allah ummaddii oo dhan way yaabtay waxa la yidhi war ninku bakhalsana kun diinaar ayaa markaa subxaan allah haddii loo helo loo keeno ayuu hal diinaar oo keliya weli diidanaya subxaanaka rabbana odagii oday markaa dee waayeelo alla ka cabsanaya buu ahayo xalaal miirade wuxuu dhahay intuu soo jiiday ninkii reer khuraasan ayuu ku yihi warina mari markaasu odaygii baa ka horreeyo wuu kaxeeyey ibnu jariir adabari raximahullahu isaguna qisada ka warramaya wuxuu yidhi maalintannaana waan sii raacay buu yidhi wuxuu dhahay odaygiibaa siduu u hogaaminaya buu gurigiisii galay guri iska cooshada oo faqriga iyo baahida haysta markiiba la dareemaya subxaan allah gurigii buu albaabkii galay meel dhulka ah buu qoday wuxuu ka soo saaray kiishkii lacagtu ay ku jirtay ninkii buu u dhiibo ku yidhi war kiishkani kaagii ma yahay ninkii intuu fadhiistay reer khuraasaan baa wuxuu yidhi wallaahi waa kiishkaygii madooba ee xadhkuhu igu duuduubnaayeen waa kala furay lacagtii buu ka soo saaray dahabka ahayd subxaan allah waa tiriyey intuu dhabtiisii sidaa u kala fidiyey ayuu lacagtii ku shubay markaasuu tiirsaday isagoo leh wallaahi waa danaaniirtaydii waa diinaaradaydii dahabka ahaa intuu tiirsaday markuu kunkii diinaar u dhammaystirmay ayuu subxaan allah ku celiyey lacagtii haddana kiishkii garabkiisaasuu saartay kiishkii buu dhexda ku xidhay subxaan allah waa iska baxay ummadoo dhan waxay la yaaban tahay war ninku bakhaylsana war ninku waa maxame dhabcalba subxaan allah hal diinaar keliya diiday waa iska tegey markaa ninkii in yar markii uu maqnaa oo ibnu jariir adabari iyo odaygii waayeelkaa dhowr lix iyo siddeetan jirkaa meesha taagan yihiin ayaa subxaan allah ninkiiba dib u soo noqday odaygii markii uu arkay ayuu is yidhi talowma wuxuu dhahayaa hal diinaar baa iga lumay mise wax kale dadkiiba cabsi bay dareemeen ila ninku waaba ninka sidaa ahee hal diinaar xitaa bixin kari waaye od ninkii reer khuraasaan waa soo noqday markaasuu odaygii waayeelkaaha buu la hadlo wuxuu ku yidhi yaa sheekh shiikhow buu yidhi odayahoy waayeelka ahi dhegayso buu yidhi warkayga dhegayso waayahay buu yidhi waan ku dhegaysanaya wuxuu dhahay anigu wuxuu yidhi aabbahay ayaa dhintay buu yidhi wuxuuna ka tegey buu yidhi aabbahay xoolo fara badan saddex kun oo diinaar oo dahaba ayuu ka tegey buu yidhi intaanu dhimanina wuxuu iisii dardaarmay ka hor in aan xoolahiisa yacni saddex meelood marka loo qaybiyo meel ka mid ah inaan sadaqo ka dhigo ayuu ii dardaarmay inta kalena dee waa dhaxalkiiyo waa la kala dhexlayaa saasuu ii dardaarmay wuxuuna isiigu dhahay gaadiidkayga yacni wixii lagu safri jiray dee geel iyo fard iyo wixii la midka ahaa iibi buu yidhi dabadeedna waxa aad jidcin uga dhigataa kharashkaaga aad ku qabanaysid safarka xajka markaa sadaqadaas markaasna waxaad siisaa yacni ninka ugu habboon ama qofka aad istidhaahdid xaq buu u leeyahay xoolihii uu ka dhintay oo ninkaasi waa saddex kun oo diinaar marka saddex qaybood loo qaybiyo marka waa kun diinaar kunka diinaarna waa kunka diinaar ee dahabka ah ee kiishka ku jiray ilaa laga soo bilaabo buu yidhi khuraasaan ilaa intaan ka imanayay magaalada maka ee barakaysan qof xaq u leh in aan siiyo oo mudan inaan siiyo kunka diinaar ma jirto aan adiga ahayn buu yidhi kunkii diinaar ee dahabka ahaa ayuu odaygu sidaa ugu hor tuuray ninkiina wuu cararay oo wuu isi sii daayay ibnu jariir atabari raximahullah wuxuu yidhi waan ka daba orodanay ninkii odaygii waayeelka ahay oo aan socon karayn oo yacni marka la arko tamaryaridiisa iyo yacni faqriga iyo baahida jirtay jidhkiisa uu isku dhegdhegay oo uu noqday gebigiisaba lafa soconaya isaga iyo qoyskiisa iyo dumarkii guriga joogay iyo hablihiisu ay yihiin yacni subxaan allah dad markaa aad moodid inay gubteen oo lafa ay noqdeen oo faqriga iyo baahida ay saa u gashay marya sidanin oo maryahoodu jeexjeexan yahay ayuu ninkii sidaa nooga cararay buu yidhi odaygii wuxuu is yidhi ka daba dhaqaaquu socon kari waaye subxaan allah waan ka daba orodnay ninkii wuu libdha waa cararay wuxuu dhahay odaygii baa ii yeedhay buu yidhi ibnu jariir baa wuxuu dhahay odaygii baa ii yeedhay wuxuu ku yidhi war kaale buu yidhi wiil barakaysan ayaa tahaye wuxuu yidhi xadiis baan waxaan ka maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu dhahay haddii hadyad ay idin siiso waar ka aqbala hadyadda oo hadiidina tanna waa hadyad xaggay alla ka timiye ilaahay hadyadda ku celin maynee hadyadda waynu qaadanayna hadyadduna waxa iskale hadba dadkii intii goobjoogga ahaa adiguna warka iyaga waad ogeydo ilaa bilowgii wadiga nala socdee hadyadda ayna wada qaadanno lacagtii buu ninkii odayga ahaa qaatay gurigiisii buu tegey subxaan allah wuu fadhiistay dumarkiibuu u yeedhay yaa lubaaba yaa lubaaba islaantii yaraydee lubaabaa ahayd iyo afartii gabdhood isagu uu dhalay iyo laba gabdhood oo ay walaala yihiin iyo lubaabo hooyadeed iyo isagu waa sagaal iyo marka ibnu jariir atabari marka lagu daro waa toban tobankayagii buu yidhi fadhiista markii aan fadhiistay buu wuxuu nagu dhahay buu yidhi war dhabtiinna fadiya dhabtiinna bal fidiya wuxuu yidhi dumarkii ilamaryo jeexjeexan bay jitaane hadday fadhiistaan yacni ma asturnaanayaan kolka iyaga iyagoo fadhiya intay sarajoogeed inta ku istaageen ayay gacmahooda sian soo dhaheen lianno maryo fiican ma qabaan maryo fiican ma sitaan subxaan allah markaasuu wuxuu dhahay kiishkii buu kala furay lacagtii buu kasoo saaray dahabka ahayd subxaan allah weligoodba kuma riyoonin inay lacag dahaba arkaan dahabkiibuu markaas wuxuu yidhi tobankaygiibuu midba xabad ku tuuray diinaar qabso buu yidhi qabso qabso qabso ilaa waa anigana igu daray toban diinaarkii koowaad haddana mar labaad buu nagu soo celiyey ilamaa iyo wuxuu yidhi sidaan marba xabad diinaara dhabta ugu qabsanayna iyo gacmaha ay qof kastoo tobankaygii ka mid ahay uu ka helay boqol diinaar oo dahaba subxaan allah boqol diinaar oo dahaba buu yidhi wuxuu dhahay ibnu jariir atabari raximahullah yacni boqol diinaar oo dahaba xitaa anigu kuma riyoonayn inaan helo yacni isma lahayn lacag intaa leeg baad helaysaa buu yidhi haddana lacagtaa faraha badan ee aan helay waxa iigaga farxad badnaa buu yidhi qoyskii miskiinka ahaa ee faqiirka ahaa ee baahidu fara badani ay haysay oo iyagii maanta faraxsan baa aad iisii farxad gelisay buu yidhi subxaan allah odaygii markii uu sidaa lacagtii u qaybiyey dabcan maalintii waxa la yidhi maalintaa waxa la tilmaamayaa in so- inay soomanaayeen xataa inaanay saddex maalmood wax cunin maalintii subxaan allah suuqaa la galo cunto la yaabla baa la sameeyey casho aad u wanaagsan ayay samaysteen reerkii oo alxamdulilah ilaahay waa dee waa u bar- waa u barwaaqeeyey ibnu jariir atabari wuxuu dhahay odaygii wuxuu igu yidhi war wiil yahow dhegaysa buu yihi lacagtan qaado yacni wax ku baro buu yidhi waana hadyadaa weeyaan buu yidhi saasay markaa subxaan allah lacagtii aan gacantayda kusoo gashay wuxuuna dhahay lacagtaasi markii dambe waxaan waxaan wax ku qoray muddo laba sannadooda ayaan cilmiga iyo aqoonta aan la wadaagay buu yidhi aan aan muslimiinta la wadaagay aan ku qorayay buu yidhi oo aan marna qalinka ku iibsanayay oo marna yacni haraggii wax lagu qorayay ku iibsanayay oo marna safar hebel aan ugu tagaayey oo marna yacni subxaan allah aan sh- n- hebel kale aan cilmiga kaga soo qaadanay qarashkayga iyo ujuradaydii oo dhan subxaan allah waxaa kaafiyey lacagtii boqolka dinaar ahaydii la siiyey subxaan allah wuxuu dhahay ibnu jariir atabari magaaladii maka waan iskaga laabtay sanadkii markaa lix iyo kontonkii waa laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijiriyada markii ay ahayd ayaan kusoo laabtay buu yihi magaalada maka subxaan allah markii aan soo laabtay buu yidhi waxaan raadiyey odaygii markaa waa waayeelka ahaa waxaa laga sheegay inuu odaygii waktigaas ama yacni eh, muddo dhowr bilooda kadib markii waqacadaasi ay dhacday dhacdadaasi markii ay dhacday kadib inuu geeriyoodayba subxaan allah waxaan la kulmay buu yidhi hablihii uu odaygaasi dhalay oo boqorro noqday oo ay guursadeen boqorro ay guursadeen wuxuu dhahay mar kastoon xajka tago reerkii waan u tagaa iyaguna way karaameeyaan oo way soo dhoweeyaan way marti qaadaan qisadii un baan uga warramaa buu yidhi odaygii eh, subxaan allah n- miskiinka ahaa ee alle ka cabsanayay subxaanahu wa tacaala subxaan allah qisadaasi walaalayaal waxayna tusinaysaa odaygaa markaa abu ghayaas raximahullah abu ghayaas almaki odaygaa waayeelka ah markii uu xalaal miirad noqday ee la imtixaamay ee uu imtixaankii uu ka soo baxay subxaan allah ayuu alle subxaana wa tacaala ugu abaalguday waxaan weligiiba ku riyoonaynin iyo lacag aanu islahayn weligaa way kusoo gelaysaa hal dinaar keliya ayaa ku filnayd oo ka badnayd kun dinaaru dahabana waa helay subxaan allah ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب qofka alla ka cabsado subxaana wa tacaala alla wuxuu ka arsaaqaa meel aanu ka filanayninba subxaan allah yarzuquhu min xayثu laa yaxtasib meel aanad filanayn oo aanad islahayn yacni waxbaa kaa soo gelaya ayuunba alle subxaanahu wa tacaala uu wax ka soo geliyaa qofkii alla ka cabsada marka qisadaasi walaalayaal waxayna tusinaysaa yacni afarka cajiibka ah ee aadika iyo aadka u la yaabka leh man taraka shay-an lilah cawadahu allahu shay-an khayran minh qofka ilaahay wax uga taga ilaahay dartii uga taga yacni ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa wax uga taga ilaahay wuxuu ugu bedelaa wax uga khayr badan fasubxaan allahi alqadir alwahaab haddii uu markii yacni lacagta intuu jabada gashto uu iska aamusi lahaa dee cid ogaan lahayn ma aysan jirin subxaan allah markuu xalaal miirad noqday ee uu markaa yacni xaaraantii iska ilaaliyey ayuu alle subxaana wa tacaala wax ka khayr badan baa ugu bedelay wuxuu leeyahay ibnu jariir atabari odaygii markaa yacni wuxuu aad ducadiisa u badin jiray baa la tilmaamayaa ninkii markaa yacni lacagtaas lahaa ee dee taajirka ay geeriyooday inuu ilaahay u naxariisto ninkii soo qaadee reer khuraasaan subxaan allah ee isaguna keenayna inuu isagana ilaahay uu sugo saasuu ku ducaysan jiray ayay- ayaa la tilmaamaya fasubxaana alqadir alwahaab ilaahay baa markaa wahaaba ilaahay baa rasaaqa ilaahay baa fataax ah alrasaaq allaha waxa buu a- wax arsaaqo wey alfataax waa allaha albaabada xidhan oo dhan kuu furaya waa allah alwahaab waa allaha markaa wuxuu doono ku siinaya almucti waa allaha wax wax bixiya ama waadkuba wuxunbaad ilaahay weydiisana waa ku siin ama adigoon waxbaba weydiisanin bu alla wax ku siin subxaanahu wa tacaala waxay ahayd qiso markaa yacni wax ku qaadasho leh oo cibro qaadasho aad iyo aad u tiro badan leh ilaahayna ha u naxariisto odaygaas abughayaas almakki oo ahaa markaa subxaan allah yacni nin lagu kudayasho mudan ah ahaa raximahu llah waraxima allahu alimaam abu jacfar maxamed ibnu jariir atabari oo qisadaasi noo soo wariyey inahaasan walaalayaal kusoo koobina wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu